فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulantii wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a ciidamada kenya oo duqayn ka geystay deegaan ka tirsan xuduud beenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya dadka deegaanka ayaan ka waraysannay duqaymaha iyo afduub ay geysteen ciidamada kenya barnaamijka intuu socdo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah wulaadda kelimaadka ay ka jeediyeen fagaarayaasha lagu oogay salaadda ciidda si gaar ah caawana waxaad u dhegaysan doontaan wulaadda shabeellaha dhexe iyo galgaduuda intiinii xalay nala socotay waxaan baahinnay qaybta koowaad munaasabad ay qabatay idaacadda alfurqaan oo dad badan lagu martiqaaday taasoo gunaanad u ahayd barnaamijka taariikhda alxuruubu saliibiyah ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa waxaan idiin haynaa qaybta hartay oo ah dood cilmiyeed muhiim ah oo ku saabsan sida looga faa'iidaysan karayo wax soo saarka dalka iyo dhaqashada xoolaha dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qurba joogta soomaaliyeed oo dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ugu hambaliyeeyey hannaanka ay u ciideen ee quruxda badan iyadoo dunida wax ciid ah aysan ka jirin maadaama bandow dadka loo geliyey cudurka korona abuu ibraahiim oo kelimad arrimahaas uu kaga hadlayo duubay ayaan idiin soo gudbin doonnaa qodobadaasi ayaad maqli doontaan xamdullaahi yaasiin jaamac iyo eegala qaybgelaya iyo filibiin waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudageli doonnaa ciidamada kenya waxa ay duqayn iyo afduub ka geysteen deegaano u dhow xuduudbeenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya nin ayay afduubteen ciidamada kenya waxa ay geysteen duqayn ay ku la'deen ari waryaheen cabdulahi yaasiin jaamac ayaa waraystay qaar ka mid a dadka deegaanka meesha habeen hore gabadha lagu doonayo oo la fadi oo diyaarad ay dhufaysay xala goor sagaal saac ayay diyaarad imaataaleen waa xaggee halkaas waa meel la yidhaahda bulaweyne bulaweyne bushaaray u dhowda bushaar maxay hoosta kaadhamad sagaal saac oo habeennimo ay diyaaradii baabuurada ka socdo oo diyaaradana ay ka socoto baabuurtana ayay hoos socdaan baa imaad waa garta rag bay la tagtaan uguliiri rag bay la tagtaan uguliiri oo aqala kala baxda laba nin bay la tagtaan la yidhi labada nin nin ka mid a hadduu imaadaali oo way soo daysay miya maya muxuu yidhi aa la yidhi kolka ninkaan kala la qabtay jaan xaran u yidhi aniga marka hal nin bay wadata miya haa hal nin bay la tagtaa la yidhi hal nin bay la tagtay dambasana waa marisaa la yidhi muxuu ahaa ninkaa marka maxaase lagu heystaa ninka nin shicib buu ahaa nin shicib buu ahaa maxaa la yidhaahdaa faarax shicabdi baa la yidhahdaa faarax shicabdi maxaa marka lagu heystaa een oo uu ka sameeyey wax lagu haysto oo annaga aan garanayna ma jiraan nin yaroo muxuurista ahaa shicibka oo weliba jeeldir buu ahaa habeen hore maxaa ka dhaca marka meesha ninkan xalay laga afduubta habeen hore meesha islaamtaa lagu doonay baabuurra ay baadig mootooyinka ay baadig diyaaradii oo socota maxay aragtay nalkaan iyo dirxidkaan iyo baabuurtan dirxan bay aragtay waayahay marka sidaas darteed kolley shaydaan weeye kolley maxay moodaysaan u malayn dadkaan meesha iskugu imaaday ciidan bay u malayn waa garta marka horta si habeen hore sidaas ay u dhacday saas ayna ahayd saalaan ahaan marka la maleeyana dirshadkaan iyo baabuurtaan iyo mootooyinkaan yaa maxay u malaysay ciidan helsigan marka duqayntaa cid wax ku noqota maa jirta ay ari baa ku jirta un ari baa ku baabaa ku jirta kaasi wuxuu ahaa nin ku sugan meel u dhow soodinbeenaadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan sidoo kale nin reer miyi ah oo ari la jooga ayaan telefoonka ku wacay
halka subow waxaa weeyaan waa dadka reer baasil aan ahay ma garan gartay boqonimahan ane ilaa wakti badan ilaa baryahan haddan ba waynu dal socdeen ma garan xaggee joogtaa waxaan joogaa meel la yidhaahaa firweyne firweyne meel la yidhaahaa oo iska deegaan reer baasiya oo xaggee u dhowdahay waxay u dhow tahay xaduudda xaduudda waxay u dhow tahay kenya ma dhow adi xoolaha bay ka soo koraysaa waaya seeba waxu jiraan marka duqeymaha cabaar baynow yahay baashaana duqeynaysan ilaahayna waxba nagu yeelin kolay wax noqdayna way jireen kolay wax noqonayna way jireen yaa idin duqeeyey marka
kolay waxaan u malaynay kenya inay taan yaan u qaadan bal waxaad sharaxaad ka bixisaa marka meelaha duqeymuhu ka dhaceen iyo qaabkay u dhaceen waxaan sharaxaad ka bixinayaa macnaha duqeymaha cid reebaadiya ah meel dabar macnaha lagu doonahayay oo odayaal iyo wax isugu yimaadeen yay habeen saddexaad iyo sawir ka qaaday habeen saddexaad markay sawirka ka qaaday habeenkii haddana labada uaad waa habeenkii haddana duqeynaysa
waa garta waa habeen hore
habeen horena waa habeen hore way duqeysay oo lix gadkaaltay ku riday sawirka ka qaadaysa laakiindana in gabadha lagu bixinaayo oo waalid yaal baa isku weysanaya oo meesha waalidka habeenkii saddexaad oo xalay hadda noo dambaysina laba nin baa meeshiida nagala tagay
yaa la tegaya kenya un yaala adi un rag yaala adi ragga asaga waaya
iga dadka ay ka qaadeen ragga iyo xaduudana wax isu dhow iyo wax kala midna maaha marka ciidanka kenya toos u soo weeraray oo dadka afduubtay meesha weerar baa lagu soo taagay weerarkii wixii cararkana way carareen wixii dee la qabsaday waa waxa rag ragga carari maaha wixii ragga la qabsaday labada nin labada ninna waa lala tagay haddaad tihiin reer miyiga sidee bay saameyn idinku leeyihiin diyaaradaha kenya iyo duqayntooda wax ilaahay un soo beer iyo wadnada taagnaanay male wixii xoolana gacantay ka baxayaan ilmana way iska cararayaan qofweyna warkiisa ma jira wax taagnaanayo ilaahay unta male markay argagaxaas argagaxaas ku dhaco wax jooga male meeshiida waa la kala cararayaa ilaa meeshii duqaynta ilaa iyo toban kiilo mitrokonas waxa waaye caradiidoo dhan way helcaysaa baabuurta iyo alxamdulilaahi iyo macalla kareebtay iyo mooto iyo wax allaah dib iyo waxaasoo dhan macalla toosh iyo waxaasoo dhan layrooda waxaa waaye waa la waa waa la daminaya waa gartay marka waxaasoo dhan waxaa waaye waa la daminaya wixii baabuur oo hadda meesha taagan geed uurkiisaa la gelinaya macalla kareetada waxaa la gelinaya geed uurkeed mooto waa sidoo kale geela gelinaya xeeladahaasa hadda iyo lagula dabaqdaa maxaad u arkaysaan sababta laydin duqaynaya idinku dadka iska shacaba oo alxamdulilah iska xoolo dhaqataa oo dadna waxaa u dhimin yaan iska nahay oo iska xoolo dhaqataa annaga waxaan wax uganaa mane xoolo annagaa iska ciirsano oo iska dhaqaalaysano oo muslimnimo madana inagu waxaysto waan u fahmaynaa laakiin wax kaloo hadda cillada markaa samayna male laakiin kenya waxay sheegtaa inay al-shabaab la dagaalamayso adiguna nin reer baadiye ah oo ari ilaashanayaa tahay marka maxay tahay sababta adigii arigaaga ay idin duqaynayso kale waxaan noola duqaynayaa annaga saan hadda dareemaya annaga dad muslimiin ah oo iska xoolo dhaqataan nahay xoolahaasay macnaha seen hadda u qaadanaya ani ma aqaana hadii ma aqaana si waxaan oola duqaynaya ma naqaano waa dadka xoolo dhaqataan annaga ma naqaana kenyana hadee shabaab bay la dagaalamaysaa kale shabaabka nagula dagaano malayna فمنه ارتويت أنا الضامي هداني waa hagaag waxaa nagu soo maqan qodobo kale oo dhowr ah laakiin iminka qaar ka mid a wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxa ay jeediyeen kelimadaad ku saabsan munaasabadda ciidulfidriga waxaana khudbadaha dhagaystay dad aad u badan oo fagaarayaasha ku dukanayay waxaan idiinsoo gudbinaynaa oo aan ku horumarinaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukade oo jeediyey kelimadan oo ku baxaysa luqadda carabiga الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة والولد كبدت عدونا وأثبت حجتنا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك يا ربنا أعضيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهنيئا لكم العيد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مع تمرير أحسن تعييد وأفضل تهنئة لقالة المجاهدين وجنودهم المخلصين في سائر الأقطار والبلدان ونخص بالذكر منهم أميرنا الباصل وشيخنا الفاضل الشيخ أبا عبيدة وسائر قائدته وأمرائه المصلحين أغر الله عينه بما يحب وأعز دولته كما يحب فلقد أثبت للعدو قبل الصديق مدى أفعاله وصدق أقواله وحسن كياسته ورشد سياسته ونسأل الله أن يحفظه من كيد المتربصين ومن أعين الجواسيس وسائر عوان الشياطين كما نهني شيخنا الحكيم وأميرنا القدير أمير قاعدة الجهاد وعامل اللواء الأجناد كلله المولى برعايته وحصنه بحراسته وحسن عنايته عيدا مباركا وعهدا جديدا من النضال والجهاد كما أن نهنئ سائر ولاته في الفروع ومن في تحته من الأجناد والجموع تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأن نصرنا وأطفركم من أعدائه في أقرب قريب إنه ولي على ذلك والقادر عليه وفي هذا الجو المفعم بالسعادة لا ننسى أن نذكر أفضالا استأثرتهم الشهادة قادة كانوا أو جنودا مثل شيخ أبي هريرة الصنعاني وشيخ أبي يحيى الهمام وشيخ أبي عياض التونسي تقبل الله شهادتهم وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين اللهم آمين إن من محامد الله العظيمة ونعمه العميمة أن أشهدنا في هذا اليوم المبارك مبتسمين فرحين آمنين مطمئنين متضامنين متحدين بعد أن أكملنا شهر رمضان المبارك أعظم شهور السنة وأفضلها عند الله وتلك نعمة تمنها علينا يا الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فتقبل الله منا ومنكم سائر الأحمال فهيا نقتسم الفرحة وننشر البهجة ببصمة وجوه وبسط الكفوف ونوزع الهدايا بكرم وسرور ونسل سخيمة النفوس بالتصافي وانشراح الصدور شعارنا التسامح ودأبنا التصافح بتعامل الراقي المليح وتكاتف قوي صريح وتبادل التهاني والمديح إن هذا اليوم يوم أكل وشرب فاطعم المحتاج واكسوا العاري وارحموا المسكين فالمسلم لا يشبع وجاره جائع وإن كان الله أنعم عليكم فتذكروا إخوانا لكم لا يجدون ما يغوتون فكونوا عباد الله سندا فبذلك يستنزل المدد وبه يتوافر العدد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يدبر عنه فلا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا kaasi waxauu ahaa weliga shabeellaha dhexe kaba ku tukaday iminkana nala dhagaystaa sheekh abuuqaalid waaliga galgaduud oo boqolaal dad ah kula hadlay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduuda عباد الله لقد شهدنا في هذا العام مشاهد عظيمة وإن من كبريات الأحداث وأيام الله العظيمة في هذا العام غزوة بلدوغلي وعملية ماندباي وكذلك وقعة السليني وكانت بحق غزوات فريدة تعلن بما يتمتع به المجاهدون من خبرة في الميدان ومعرفة في القتال والحروب ومهارة مكائد الحربية وفهم استراتيجية العدو ومخططاته ومن أعظم هذه الأعمال هجوم قاعدة كامسيب البحرية الأمريكية في خليج ماندباي بمقاطعة اللامو الكينية ودمرت مركباتهم وطائراتهم في ملحمة وغزوة جليلة وتضحيات فريدة رائعة يعجز عن وصفها اللسان والقلم ويسمى سلسلة هذه الملحمات القدس لن تهود هذه العملية فاجأت القريب والبعيد بشكل سواء حيث أرغمت أمريكا باعتراف خسائرها في الميدان فمنه ارتويت أنا الضامي
wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya si wanaagsan ayaa looga iiday marka loo eego dunida abuu ibraahim oo jooga dalka dibaddiisa ayaa ummadda ku dhaqan wilaayaadka ugu hambaliyey sida quruxda badan ay u ciideen iyo nicmada ay haystaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إخواني جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم إن وحان همبليو kal iyo laab ka soo go-day u soo jeedinaya u soo jeedinaya oo aan ciidan barakaysan aan salaan u soo marinayaa hawada dadka muslimiinta ah oo ku nool soomaaliya ama daafaha caalamka khaasatan soomaaliya dad meelaha ay ka taliyaan walaayaadka islaamiga ah waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa khayrka iyo nabcada aad ku jirtaan inuu idiin zaa-idiyo sharka iyo makriga iyo kaydka ay gaalada iyo gaala raacyada iyo munaafiqiinta iyo murjifiintu ku hayaan dadka muslimiintaana ilaahay inuu iyaga ku celiyo oo uu iyaga ku baabi'iyo waan fiirsaday intaan awooday waa muraaqabeeyey meelaha laga ciiday maasha allah maasha allah waxyaabaha maantay yaabka ah oo aayad min aayaatillaahi ah waxay tahay kullul caalam bakrata abiihim muslimiintoodii iyo gaaladoodii dowla dowalkii islaamiga ama gaalada ahaa ha ku dhexnoodeen dadka muslimiinta gaalada ama meel khaas oo iyaga muslimiin sheeganay ha deganaadeen oo laga ciiday inayn jirin kolley anigu intaan arkay ila soomaaliya khaasatan fi walaayaat alislaamiya ma caddaa ma aanan waan filaya dadka muslimiinta oo iyaguna mujaahidiinta caalamka kala joogay inay saanoo kale waciedeeyeen laakiin bixasbi cilmi intaan arkay aada baan ugu faraxsanahay qaabka loo ciiday iyo inaaba keligiin maanta shacairka islaamka caalamka oo dhan ka muujiseen waa wax ilaahay loogu dhawaado waa wax maxaan ku raha taarikhda baaldahaba ka gelaysa waa wax aayad u eg min aayaatillaah yacni caalamkii oo dhan in bugcada ad mujaahidiintu ka taliyaan maanta laga ciido ilaahay laga xuso laga weyneeyey sidii loo baahnaa caalamkii kalena ay gaala mustadacafiin ka dhigatay taajirkoodii iyo boqorkoodii iyo madaxweynahoodii iyo wasiiradoodii iyo shacabkoodiiba ay mustadcafiin maanta gaalo u yihiin gacan cadow inay ku jiraan masaajidii baa laga xirtay maraakistii baa laga xirtay iskuulle iisheeg iskuulladii khaaska dadka muslimiinta iyo malcaamadii baa laga xirtay suuqii iyo meelihii banaanka ahaa oo maxaanku idhahda musallayaasha ah baa loo diiday bandow waa caalamkoo dhan macafi soomaal ku dar gaalka soomaaliya jooga iyo gaalka kanada jooga iyo maraykan inaga waa isku kaaya hal wixii ka soo haray dadka mujaahidiinta meeshay joogeen maanta gaalay waxaa weeye xirxiran yihiin taa waxaa weeyaan waxaad xasuusnaataan waxa ilaahay idinku manaystay oo adinka si khaasa laydiin siiyey waa dahab gacantiina ku jira waxaana nabigu leeyahy calayhi salatu sl xadiis ka sugnaaday bada alislaamu qariiban wa sayacuudu qariiban kamaa bada faduubaa lilqurabaa ikhwaaney waa la hubaa in faraha looga gubanayo waa dhuxul dab ah jamra qofku gacanta ku hayo hadduu hayana wuu ku gubanayaa way guban gacantu hadduu sii daayana falaq fansalakha yacni diintiisi buu ka tegayaa marka shuclada yartaa oo maanta aad ku sugan tihiin xajiya ku gubto haya ku nafbaxoo ku dhinta insha allah waxaan rajaynaynaa min waraa'iha inay janno iyo maxaan ku rasaadahay aad ka helaysaan limaan biidni illah kariim waxaan kaloo daawado iyaduna aad iyo aad iyo aad ii soo jiidatay oo aan leeyahay wakhtigeedii bay ku timid filimkan aad soo dayseen oo ceel saliini khaasatan waxaa filimka iga soo jiitay dhexdiisa shahiidka biidni illaahi kariim ninka la yiraahdo xasan abshir ilaahay waxaan ka baryayaa inuu shahaadiisa ka aqbalo waxa weeya runtii aad buu iga farxiyey sida uu waxaa dareemaysaa qofku waxa uu ku hadlahayo waxay u eg tahay marka hadalkiisa markaad fiirisid yani boodhigiisa ama jirkiisu qaabka uu la falgelayo hadalkiisa iyo jirkiisu nin wax afkiisa kasoo baxaya ay qalbigiisu ku jiraan sida uu walaalis markuu la hadlahayo dadka uu la sheekaysanayay siduu ugu faraxsan yahay qaabka markuu iyaga waxu sheegayo uu cadinayo xasuusinaya ilaahay yani waxa weeyaan farxaan buu ku ahaa intaa waa hambalyadii iyo waxyaabahaan arkaya walaaad ka socda in yar haddaan dul maro waxaan joogaa ninkayga hadlayaa yurub baan ku noola khaasatan ingiriiska aan sawir yar oo gaaban idinka siiya waxa ka dhacay waa anigii sheegay caalamka inaan laga iidin ilaa maxaanku dha meelaha yaryar oo walayaadka joogaan mooye islaamiga soomaaliya intaan ugu arkay annagu markii bishii aan sugayna waa soo sooman ilaaha naga aqbalo sagaal iyo labaatan beri markaan soonnay anigu waxaan taraqubayay ama sugayey inay bishu dhalan doonto sagaal iyo labaatanka hadday dhalan weydana soddonkayga aan kaamilo ma aanan ku talagelin mana isku dayin cid kalena uma dirin umana arkayn in laga raadin doono ingiriiska dhexdiisa bisha caadadanadu waxay ahayd ama cimilada aan ku jirnaa wadamada muslimiinta ah oo qoraxdu ay soo jeedo cirku kaleer yani nadiif u yahay oo la arki karo bisha sida wadamada carabaha afrikada iyo wadankanaga soomaaliya baa laga soo sheegi jiray bisha markaas aanu ku soomi jirin oo ku afuri jirnay waan raaraadin jirnay weligeed khilaaf uu iska jiray laakiin inta badan inagu waxaan ku xiran wadama muslimiinta ah oo qoraxdu ay maxaan ku idhahda ay labayo toban saacadoo tahay sacuudi dhe masar dhe maxaan ku iyo ka sishay iyo afrikadaas ama soomaaliya ama nairobi intii waktiga aan sugaynay ee wakhtiyadii ku haboonayd waxaa kasoo hormaray duwalkan gaaladu hogaaminayso ama muslimiin ha sheegteen ama gaalo asala ha sheegteen balaayadu hogaaminayso waxayna soo qadimeen inay yidhahdeen ma hayna bishii waa soon kaana inay wax sii diyaarsan ahayd oo aan la raaraadinba la suginba kii wadaad sheeganayey wadaadadii maxaan ku irahda asxaabu sulda maxaan ku irahda ama culamaa usuu iyo kuwii sheeganayay maxaan ku irahda inay yihiin saxafiyiin waxo dhan waxaa lasoo qadimay bil lama hayo waa lasoomayaa berri soddonkii weeye waayahay bacda xiin markii hadalkoodii ka bacdi waxaan arkay dadka walaayadka islaamka oo soo dhigay oo yiri bishi waa la arkay meel heble iyo meel meelo kale fogfog oo soomaaliya ka mid ah saasaan ku afuray maalinkii sabtida ahayd baan ciidiyey aniga idinla hadlaya xaggeen ku ciidiyey saaad ogtihiin bil ka hor baa wadamada anu joogno masaajidii la xiray iyo maraakiistii noloona diiday inaan banaanka u baxno meelaha anu ku cibaadaysano muuqanayay awalna meelo khaasa rag bay dad bay khaas u ahayd oo ma ahaynba meel maxaan ku irahda dadku ay kulligoodu siman yihiin quful kaana bakharin leeyahay ama ha ahada gaalo asala ama kuwa ku raacay gaalada talada marka ay hayaan waa la xirtay meelihii ii sheegay dadka muslimiinta looga dhiga shaacirka ay isugu imaan jireen qaarkood bishii markaan anigu maqlay oo aan ku qancay inay berri tahay ciid sabtida waxaan isu diyaari guriga inaan ku ciido gurigii baan sharaxday hagaajsanay wixii aan awoodnay ka dhiganay masaajid waayahan dambana isagaa masaajid oo ah qof kastoo muslim ahoo ku nool meelahan ka hadlayo gurigiisa masaajid u ah kii hadda awal waxaan ku samayn jireen wixii xumaan buu ku samayn ninka awal masaajid oo gurigiisu guri nadiif ahaana dee masaajid buu isu bedelayba ikhwaani marka markay dhacday arrintaas baan dee asxaabtaydi la xiriiray oo anoo waxaan anadeenaya waa daciido ninkii koobaad oo garabkayga midigta daris iyo naxani ahaa oo aan islahaa dee aad baad saaxiibtinimo iyo marjahaanba isugu dhowdi baan wacay war waa ciid mubaarak wuxuu yahay war ciid mubaarak anigu waan arkay laakiin reerkaygii caruurtii iyo naagtii waa diideen inay la ciidaan waxay dheheen yeeli mayno annagu waxaan raacaynaa warkii hore aha la soomaya faajia arriyaab la igu noqoto garabkayga madaxda kiiga ahaa oo asna saaxiibka aan ku tumaayay manhaj iyo diinba inuu i saaxiibnaba ayaan asna wacay war fulaanow wada ciid mubaarak war waa ciid mubaarak nu waa berri hadda waa ii ciid laakiin naagtii iyo ilmihii way iga diiday ilmuhu waa dad waaweyn wiilal iyo gabdhaba dad waaweyn labada qolo aan sheegayaba naagtii iyo caruurtii way diideen inay ila ciidaan waa keligii baa ciidaya war anaa naagtii iyo ilmihii raacsanyana ii imaada gurigaan ku ciidaynaa waayaha yidhahd waxaan rabaa marka sawirka halka aan ka bixinayo dadkanaga jooga banaanka u baxay qof ilaahay u naxariistay mooyaane waa layska ag muuqmuuqdaaye ragga wakaa tusaala idinku filan kuwii wadaadada ahaa oo manhajkoodii weliba aan islaa manhaj toosan weeye naagtoodii iyo ilmahooda intaa ku tiiriya tacbeelayeen xataa waxba ka dhegeysan idinkula tukan mayno sawirkaa mixinaya waxaa weeyaan guryihii masaajida noo ah xitaa laftoodii baa laisku khilaafay oo quluubtii waxaa jiidatay qarbiga ama gaalada ama gaala racyada warkoodii kasoo gudub wax yar ka bacdi waxaa cerkaa isku shararay oo meel walba ay lasoo fadhiisteen qoladii masaajida xirtay bila ka hor inay yidhaahdaan dadkii guryahoodii ugu dhacaanay yidhahdaan had ku tukanina bari ma tukan kartaan waxa weeye waa mel caynkaas waxaa raacay wastafzis man istidacta minhum bay ku noqoto waa duufsadeen oo in badan oo iyaga kamid a waxay yidhahdeen bas annagu waxaan yeelaynaa warka maxaan ku rahay sacuudiga iyo london haddii laga afriran yahay laga soomaya annaguna waa soomayna waxbayaan hadda idinku daalin gurigaygaan sawir ka bixinayaa meel kale ma tegin ilaa hadda awalna waxaabaan ahayn guriga joog baan nin walba gurigiisa masjid iyo guri u ahaa alxamdu lilahi aladii adcamana yani yani ancaman yani ilaahaygu noogu nabceeyey nabcada hadda aan ku jirno koley aniga gurigayga aan kasoo hadlayo dhexdiisii way hadda waxaan ka hadlaya alxamdulilah alxamdulilah inkastoo aan ahay yani nin biyo ku dhex jiro oo iska ilaali la yiri haddana waxa weeyaan yurub ciideedii ama laga soo warrami jiray sanadii hore ama aad wareysan jirteen waxa weeye waxaan filaya nin walba inaad gurigiisa ka wareysan doontaan intaad awoodaan aniga gurigay waa ciidnay noo soo duceeya ilahay anagoo nabad qabya inaga soo badbaadiyo reerka iyo islaanta iyo ilmahaygu hadda waxa weeye ilaa xad waxbay iga maqlayaan diin ahaan baan wax iska maqalaa akhlaaq ahaan baan wax iska maqalaa meel xun baan joognaa laakiin qoys fiican baan nahay ilahay inuu soo badbaadiyo oo aanu idin soo haleeno dadka muslimiinta iyo meelaha walaayaadka noo soo duceeya biidni illaahi kariim ducadiina ilaahi ha noo aqbalo annaguna waa idiin soo ducaynaynaa nimcada iyo khayrka ad u dhex jirtaanna ilaahay ha idiin daa'imo ilahay idinkama kala tuuro sharka allah ha idinka qabto shaydaanka allah ha idinka celiyo gaalada kaydkooda iyo sharkooda allah ha ku celiyo wajisaakum allah فمنه ارتويت أنا الضامي
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay intiinay xalay nala socotay waxaan baahinay qaybta koobaad munaasabad ay qabatay idaacadda alfurqaan oo dad badan lagu martiqaaday taasoo gunaanad u ahayd barnaamijka taariikhda alxuruubu saliibiyaha ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xalay waxaan baahinay qaybta khudbadaha caawana waa qaybtii hartay oo ah dood cilmiyeed muhiim ah waxaana ay ku saabsan tahay sida looga faa'iidaysan karayo wax soo saarka dalka iyo dhaqashada xoolaha ee ku soo dhowaada يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسقي الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسق الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم
waxaa inoo haray qaybta doodcilmiyeedka oo dabcan ee kooban ee intaysan kooxuhu u kala bixin amaba aysan kala qaadan mawaadiicdooda muddo toban daqiiqo ah ayaan bal wax ka taabanaynaa mawaadiicdaasi aan ka doodayno ee ah wax soo saarka iyo sida lagu horumarin karayo iyo een, xoolaha dhaqashadooda nabadoon cali cabdikariin cali ayaan u baaqayaa ee, bal si uu wax inooga taabto si kooban soomaalida iyo habkii ay wax u beeran jirtay waagii hore siddeetan iyo shan sanaan jira bo-aal baadiisa aan ku dhashay intaan ku soo koray toddobaatan iyo labadii bishii labaad oo laba ah ee dowladda wasaarad beeraha ay shaqaalaheed aan noqday ilaa burburkii dowladda u shaqaynay wixii ka dambeeyna burburkaan dhahayn meelo badan un baan u wareegay xoolaha waan ku soo dhex koray beereer baadiyan ahay markii hore beerna hadda intaan dhex joogin inta haddaan idin sheegay beeraan dhex joogin toddobaatan iyo labada ilaa burburkii sagaashan iyo shantii bishii shanaad ee ugu dambeysay beer beeraha markaan ku hormaro barta adduunya waa looda yaqaana beeraha markaan ku hormaro beeraan abuurin jirnay waa falan jirnay midna mid rooba ilaahayna siistay midna sheeg bay ahayd oo waa markii biyaha soo galaan iska falan jirnay waa la daba kici jiray midna waxay ahayd midda matooraha aan weli dad matoorahan waa ku jira dadka beeraha ku kor fashan waa ku jira kasoo qaba dhisheeg waa dhisheega la yidhaahdo sanadkan biyaa galaaya markay biyaha ka baxaan waa la daba kaca marka tobaad biri abuuri toba biri dambaad abuuri sida fudbood wadid wadid jiilaal iyo hagaag ayaad badaysaa waxaad tagaysaa intiiyo birbiris oo kaleeto waxaad ka helaysaa lacag ilaahay oge waxaa ku galaysa intaas sanadka adoo kuaan booska daba socod ma helin haa makiinad geli beerta sanadka dacween soo saar marka beer baad makiinad gelinaysaa fasal la ogyahay bas ilaahay kuu soo saarayaa markii aad beerta gelisid webigaa biyo keenay asaandadaa la badbaadinaya dhishay waa maal fura marka هذا والسلام wixii adeeg aad kharash aad gelisay dad meeqa qofa ku alatiyo marka intaas gaalana yeelis talyaaniga waxaad leeyahay baaskii oo ayaa badan ayaa qiimo badan beeraha kale hala fur saasaa lagu baabi'in jiray bas fasalka markii wasaaradda beeraha mu shaqeey hadda waxaa la wareegay mar dambe mashruuc fidanta beeraha la yidhahdo waxaan la yaabana ilaa haddaan maskaxdayda ay la yaabaysa mashruuc fidanta beeraha inuu wax siyaadiyo nooma imaanin waxaan ogahay yoontay yaa wasaaradda beeraha emriska igu yidhi liiq liigataan hor fadhi markaad wasaaradda beeraha qaabilsanaay gabar aqoon-yahan oo buuq wadataa la yidhi gabar haya beeroleydan wax u sharax waa sharaxday waa waday waa waday sidaa loo abuura sidaa loo falaa sidaa loo daweer sidaa la yeelahay daldash anaa istaagay marka gabar waxaan ku su-aalayaa hadda beeraan abuuray waxbaa nagu cuni waxaa nagu cunihay maxaa lagu daaweynaa aan yidhi adaa beeraha maxaa cuna tukug bax la yidhahdo dabagaalo bax la yidhahdo godow baxliyo saddex albaar nagu cunhaysaan maxaa lagu daaweeyaa maan hada roobka dhaqaya macana ma lahayd qofki wax la soo baray waa wasaaradda beeraha inta wax la soo baray fidanta loo dhiib lagu leeyahay cali iyo aliyey iyo aliyow saddex isku magaca waay halkoo waay hadda nin aliyaas le nin aliyaas le nin aliyowaas le intaan u macanay waxay tidahdaa macana ma roobka dhaqaaya fidanta beera kaas ahayd subaxan waxaa la cabirayaa nus box markii la cabir waxaa lagu yidhahda isbaaragaan qabo adin isbaagadaas qabo adin isbaagadan qabo mitir alla haystaa labaatan shan mitir qori sur labaatan shan mitir qori sur maanta lix qof waxay ku baaba'ayeen shan saa ilaa subax xad waxay abuurayaan laba jibaal waa la abuuri jibaalkan waa la waraabi kana ma la waraabinayo sidiisaba kan waa la falaa waa la waraabi waa la falaa waa la daaweyna kan waa la waraabiye lama falay kan maba la waraabininba hadhow waxaa lagu leeyahay fas kan maxaa wax ka soo bixi waaye adaa lagu su-aalaya kan wixii ka soo baxay maxay u siyaadi waayo kan intaa maxaa ka keena intaas waxay lagoy soomaaliya loogu talagalay baa ko badarkii waa la abuuray waa dhalatay baarti baska badar baa ka baxay waxaa lagu leeyahay inta lun oo beertan ku taal intaan dhalay inta dhashay soo xisaabaa lagu leeyahay lunkii baad xisaabaysa waad soo xisaabtay waa ka soo baxday soo maa waxaa lagu leeyahay kiiba intay laba dhashay inta hal dhashay soo xisaab hor looma socda ogow wixii baad soo xisaabaysaa beerta waa bisaab dhalasho sharfa markii maanta lasoo shaq iyadoo sabuulkii wadato sideeda ah oo badarkii lasoo fiiqay yaa la miisaama xagga la dhiga horaha lagu wara markuu qalalo waa la shukura waa la miisaama waa lagu celina hadda dhowr mal qoraxda lagu celina miisaan maxaa jalay inta joogay intaa maxaa ka dhigay inta maxaa ka dhimay baa lagu leeyahay waxaa hoolna wala dhigay maskaxda nagala gumaysanay in aan wax soo saar aan soo saar laga basuweyn sanad walba bil walba arbacada iyo khamiista ugu dambayso seminaar wax la yidhahda la qaban jiray dadka ee fidanta lagu magacaabay oo dawlad u shaqaynaa markaas kuwa leh roobka dhaqaayla ay ka mid yihiin toban kuna qaadanayeen innagana saanyaan wadna wadna bishii waxaan qaadayn boqol iyo konton aan qaadanayn dadka waxaa lasoo barayna kuwaas ay ahaayeen horta ana beer sidaas aan ku ogahay adigii xagga beerada yidhahda beer wax soo marnay daawadeeda naqaana sidii loo abuuro naqaana sidii loo falo naqaana sidii loo daaweeyo naqaana beertaasaan ugu bahay bart xaggeeda abuur noqdo baadiyahan aan kusoo koray hoosaa ka bixi jiray geedi waaweyn oo hoolaa hergalaan baa jiri jirtay geedi waaweynay la tiri geed ooska wax iska soo bixi dhulka banaanka iska soo bixi jiray dhulkii geeda xiri marka geedi waaweynay ka jaray mari dhulku daadina kulli waa dhasheen dhulkii ooda xirtay marka intaas oos ka soo bax marka ooska hoosaas galay bayl soo baxba male geedahan waaweyn marihooda marka ay dhacaan ma bixi karaan isaga daboolaya markay dhashada isaga baabi'inaya hoostiisa ku dhimanayeen hawdaas ka qabsanaya hawdaa loo furi marka waxaa waaye dhulkeena waxaa loo baahan yahay horta xoolaha ha dambeer beerta ha dambaysa geedaha la badbaadi marka u horeysa idiga oon geed la badbaadin oon geed aan meel la dhigin ma la helaa geedaha maxaa lagu badbaadin xafiis loo fur horta xafiis baa furnaan jiray xafiis geedaha ka shaqeyn dadka u basan dhismaha u baahan waxaa la dhihi jiray warqad baa la siinaya waxaa intuu soo goy markuu keen wadin waa laga xisaabi jiray haye hadda waxaa la yidhi hareeri lama gooyin kara garasna lama gooyin karaa la yidhi kuwii ka qiimo badnay aaw karas geed maday awa xara waay laakiin geedihii qiimada lahaa awe ma taaban waxaan rabnaa ololo intaan qaadno horta geedaha dhulka aan badbaadini hadda dhulaa lagoyn dhulaa dhulaa lagoynaa lagu leeyahay geedkii qoynaay muhiimka daba lagu shidaa waa gubta markuu gubtoos hoogoo joog waa la qabsaa waa soo dubaa waa nooloo keenayaa waxaa lagu leeyahay waa soo dhulaa soo goy ma la badbaadina geedihii ogow ani waxaan hadda sheegaha laga soo goro bahalkan dad ay comboria anaga hadda geedbiyada dhexreer golada ahaan geedbiyada noqanaa taas iyo wax ilmada lama rabo laakiin geedahan muhiimka wadda mareerta ay kamid tahay maraa laga cunaya waa lagu noolay caleanteeda markaa inaad qiimaha ilahad lama sheegi karo roobka markuu iyada ugu horreysay caleanta xoolaha ku baaha beeran iyada koo ahayd dhulka aan badbaadina geedaa badbaadin telefoon ilaadan maanta aan cunto duubnay waa fiican tahay hadda waxaan dhegeysanaya labadan habeen taariikhda nabigeena sumna ibraantiis ay ku dhaqmayna dhegeysanay waa shay aan noqon walhaan waa shay qiimo leh door aan dhalay ila joogta waxaan leh habeen walba kan dhegeysim adig faa'iido kale kugu sugan kan dhegeysim horta dhaqankii ilaahay kaga soo bilay hataa bacdu dee laba saf ay kala noqotay intana koox intana koox noqotay dhegeysanay habeenada aan dhegeysanay nuun qur-aanka baa lagu dhigaa nuurka nabay baa culammada laraa looga dhigay kalama liitaan nafaqada waxaa lagu shugo noolka hoolaada adablaha laraa looga dhigay kalama liitaan ragga waa nag roobeed wallow eebina cafeey naagaha laraa looga dhigay kalama liitaan jeenniga ninkii taago dhulka ajuuq la siiyaa aakana haddii loo jarfada laba jid weeyaan jidkoo jaxiimaa lagu tagaa dilali inaari jidkoo jirnaa nagu taga nabaga jaahiise allow maanka joogna wixii nagala jarjari doon أريد أن تأسى بركو كوبي وبالله التوفيق أدنى حسنتي aad buu u mahadsan yahay nabadoon cali cabdikariin cali waxaa sidaas inoogu furmay ee, barnaamijkii dood cilmiyeedka marka martida inta aysan inoo saamixin inay kelimado soo jeediyaan ee, wakhtiga ayaa inoo suuragelin waayey in kale oo badan oo munaasab ay ahayd inay xafladda kasoo qayb galaan oo dal iyo dibadba jooga ayaa jira oo runtii ixtiraam badan inaga mudan laakiin kolba sida ay duruuftu een, ku qasabto dadka hal meel laysuguma wada keeni karo marka eh, dhammaan dhegeystayaasha iyo eh, dadka kale aqoon-yahanada ama odayaasha dhaqanka dhalinyarada een, hooyooyinka ee inta ku taxan een, warbaahinta islaamiga ee alfurqaan inta talooyinka ee ee na soo siiya inta khaladaadkeena inoo soo sheega waan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa marka inaad laba koox u kala baxdaan labada koox waxaan ka codsanaynaa ee qayb walbaahi inay soo dirsato qof u hadla tacriif ka bixiya kooxda iyo isagaba ee kadibna een, falanqayntii iyo natiijadeeda ayaan sugi doonaa insha allah haye labada kooxba
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا لما تحب وترضى قولا وفعلا آه، كوحدا آه، حولها وحل سارني أيانا كوحدا أبو بكر وي وحان رجينا إن شاء الله تعالى وحان صوت ديارين دونا وحي أنو أركيني أما قضبضي أنو أركيني إني مصلحة مهمة أويهين حولها الصومالية ودل كان مسلم كأكونول oo dhibaato badan ay dhaqanka iyo dhaqaalahaba ka haysato sidii loo badbaadin lahaa ama loo horumarin lahaa barkanjaalo awrkii boqolaalka shaambiir balaayinta ariga bawiyada burqanaya beeraha ogbaadka ah aan ka baahi beelne beentii kufaarta iyo baktigaan iska diidno abubakar sadiiq aad baad u mahadsantihiin natiijo wax ku ool ah ayaan idinka sugaynaa kooxda kale بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين waxaan ka socdaa kooxda beeraha magaceennana waa kooxda beder insha allahu beeraha iyo qaybahooda iyo si looga faa'iidaysan karo dalkaani waa dal wax soo saar waxaanu dhihi jirnay ama ku dhigan jirnay dugsiyadii iskuullii dalka siddeetan milyan oo hektar ayaa tacab ku habboon dalka weli ayada lafteeda in waxaan filayaa inay wax ku jiraan timir laf baa ku jirta inaan sida loo yiri ahayn laakiin waan xasuustaa sideetan sideed milyan oo hektar ayaa maaragtay beerashada ku wacan marka waxaan insha allahu rajaynaynaa qodobo muhiim ah oo beeraha iyo ku wajahan wax soo saarka inaan soo jeedin doono bilahi towfiiq waayahay aad baad u mahadsantihiin kooxda beder iyo abubakar sadiiq
يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسق الكون غازي وصعد المصطفى لننتشر أنسا ورصرقا منفعا بختام المسيرة قد أكملنا الحلول بختام المسيرة قد أكملنا الحلول بختام المسيرة قد أكملنا الحلول يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسق الكون غازير سعد مرنما wahagaag markanna waxaa la soo gaaray hadihii aan soo bandhigi lahayn ama kooxuhu ay soo bandhigi lahaayeen natiijooyinka waxaan u yeerayaa kooxda abubakar sadiiq marka hore iyo natiijooyinka ay ka soo saareen sida loo horumarin karayo dhaqashada xoolaha dabcan waxaan u soo istaagay oo soo socda doctor xanafi cabdi sheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kooxdan abubakar ee, dood dheer ka bacdi acraada la isdhaafsaday toban qodob ayay ka soo saareen sida aan isleeyahay waa lagu horumari karaa xoolaha soomaali oo ah lafdhabarka ummadda soomaali dhaqaalahooda qodobka koowaad mujaahidiinta bariga afrika waa inay samaysaa wasaarad ama maktab u gaar ah xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo aruuriya macluumaadka iyo waxa loo baahan yahay iyo si wax loo qaban lahaa qodobka labaad in dhirta la badbaadiyo maxaa la dhirta marka la badbaadiyo ayay xoolaha noolaan karaan dhirta xaalufaa ku socdo in hamiga la saaro in dhirta la badbaadiyo si xoolaha ay manfac badan u helaan qodobka saddexaad in la joojiyo dhoofinta xoolaha dhediga xoolaha maanta la dhoofiyo dhidigay u badan yihiin ama carab ha loo dhoofiyo ama afrikaanka ha loo dhoofiyo in xil layska saaray inaan la dhoofinin marna xoolo dhidig ah qodobka afaraad deegaanada daaqa xoolaha in laga ilaaliyo in laga sameeyo beero iyo waro maxaa yeele baraha iyo weeraha waa inay lahaadaan meel u gaar ah xoolaha daaqooda waa in laga ilaaliyo warooyinka laga samaynayo iyo beeraha laga samaynayo qodobka shanaad in xoogga la saaro daaweynta xoolaha lana helo dhakhaatiir veterinary ah oo ku takhasusay cudurrada xoolaha oo buuxiya booskaas maxaa yeele xooluhu waa lafdhabarkeenna daaweyntooda si loo sameeyo waa in la sameeya kaadiriin ama dhakhaatiir xanaanada xoolaha qodobka lixaad waa in loo raadiyo suuqyo caalami ah oo loo suuqgeeyo xoolaha soomaaliya suuq maalin la xira maalin la deyna maalin xoolo aan jirin leeyahy waa jiran yihi ma soconayso waa in loo raadiyaa suuqyo caalami ah oo waaweyn xoolaha soomaaliya qodobka toddobaad waa in wacyigelin joogtaa loo sameeyo xoola dhaqatada wacyigelin haddaan la samaynin iyaga naftigooda xoolihii jiranaa iyo meeshay geyn lahaayeen ee si ula macaamilha ma yaqaana marka waa in wacyin joogtaa loo sameeyo waana shaqada ay qabanayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa qodobka sideedaad waa in la mamnuucaa hay-adaha xoolaha dabar goynayo haddii aad la socotaan haddaan la soconinba hay-ado fara badan oo gaalo ah sida oxfam oo kale dabargoyno xoog leh ayaa lagu hayaa xoolaha soomaalida ama kuud ha lagu faafiyo ama shini ha lagu faafiyo ama gindi ha la faafiyo waxaa socdo in xoolaha soomaliya la dhabar galo hay-adahaas gaalada ah ee xoolaha baabi'inayo waa in laga hortagaa qodobka iskaalaad waa in lagu dadaalaa waxa loo yaqaano naaxinta xoolaha xoolaha marka la naaxiyo ayay qiimo yeelanayaan neefka marka owrkaa la dhaqaaliso la naaxido waa ka qiimo badan yahay neef maanta waxaa arkaysaa weyn oo laleeyahay saddex milyan midna waxaa leeyahay konton milyana la leeyahay waa in marka xoolaha dadka la baraa sida loo naaxiyo iyo calafka la siiyo iyo waxay ku naaxaan qodobkan ugu dambeeyo ee talada aan kusoo gunaanidnay waa in la sameeyaa daaq xireenno aysan cid si gaar u lahayn walaa qabiil walaa jin cid sheegata aysan jirin oo xilliga daruurada ee dhacdo ee loo baahdo abaaraha ay dhacaan xoolaha ummadda soomaliya ay ku badbaadaan ra'yigeena waa intaas wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kooxda abuubakar ayay ahaayeen iyo tobankii qodob markii maskaxdooda ay soo shiileen ay soo bandhigeen si markaasi loo horumariyo xoolaha soomaaliya inta aanan kooxda kale u yeerin wax su-aal ah oo aada u qabtaan miyaa jira kooxda abuubakar qodobo aad isleedihiin way ka tageen waxyaabo baraarujin u baahan fursad kooban waayahay waxaan filayaa wax turxaan ah ma jiraan mar haddii la aamusay kooxda kale beder ayaan u yeerayaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasalla ala sidna annagu waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd beeraha iyo sidii lagu horumarin karo beeraha waa ogtiinoo waa lafdhabarka muhiim ay u yihiin xoolaha iyo dadkaba marka beerihii markii la fiiriyo waxaan u qaybinay ama ay u qaybsan yihiin saaad ogtihiinba laba qayb saddex qaybood beero waraab ah oo motoor iyo maxaan ku idhahdaa webiga lagu waraabsho iyo beero dhasheeg ah meel biyuhu ku soo faafaan kadibna la daba kaco sida uu sheikhu haddaabay tasharaxaya sheekh cali iyo beero roob ah saddexdaas ayaan u qaybinay ama u qaybsamaanba saddexdaasi marka waana kulmaan waana kala tagaan macnaha waxaa weye waxyaabo waa wadaagaan qodobo qodobana waxaa gaar la noqonayso midii dhasheega ama midii waraabka ama midii roobka marka qodobadiina waxay noqonayaan sidaan waraabka ama beerta motoorka ah horta koo waxaan nidhi waa in motoor loo helaa webiga biyaha ka soo qaado labo waa in cagaf cagaf loo helaa saddex waa in daawo loo helaa dalaga ka soo baxayo iyo ilaalintiisi afar maalgelin waa in loo helaa oo qofki u baahan inuu wax soo saaro shan shaqaale u tababaran in la helo yaqaan macnaa xirfad u leh lix in suuq loo helo ila wixii lasoo saaray waxay u baahan yihiin suuq loo iibgeeyo toddobo in la xiro faraha webiga ama biyo xireenno loo helo taasi waa waraabki ama beertii matoorka ahayd beerta ku xigta waxaa nidhi waa dhasheeg dhasheegu intaa waa la wadaagaa wax badan laakiin biyo xireen in loo helo ayaa muhiim ah sida tii horeba lagu sheegay isaga laftiisa in biyo xireen loo helo waa maaragtay muhiim u ah inta kale tacliintii iyo wanaaggii iyo wuxuu la wadaagaa qodobada xagga uu ka qaadan karo beerta kale saddexaad waa roobka waa dhulbeereedkaas banaanka adablaha waad garanaysaan waxaan nidhi horta kow waa inay noqotaa meel beer ku habboon oo beer u astoobi karta inay ahayn qodobka labaad biyo fadhiisi meel biyuhu fadhiistaan fadhigaa xaggayga taasa horay raacdayba biyo fadhiisi hadday noqoto waa ka baxday roob dalaga in loo kala bedelo xilliyada waa in la carragediyo intaan la tabcan ka hor dhammaan waa wadaagaan qodobkan waxaa la yidhi waa in loo helo abuur tayaysan dhammaan beerahaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa mulaaxado ka baxsan waxaasoo dhan waxaan nidhi waa in la iska ilaaliyaa hay-adaha lugooyada iyo luqaafada la wareegaya oo taqaanaan oo markuu dalagu soo baxo digir buqday iyo geley maxaa la dhihi jiray geley cagaartooy iyo soo dhoofin jirtay in la iska ilaaliyaa xigmad baa waxay tidhaahaa man malaka quutuhu malaka qaraaruhu qofkii noloshiisa qabsada hantiya qaraarkiisa iyo go-aankiisana isagaa iska leh laakiin nin la biilo oo wax la siiyo hay-ade iyo maaragtay qaraar ma yeelan karo man malaka quutuhu malaka qaraaruhu go-aankiisa asagaa iska leh waxaa la tabcado wallahi towfiiq wasalaamu calaykum wax su-aal ah oo aada u qabtaan miyaa jira qodobo aad isleedihiin way ka tageen waxyaabo baraarujin u baahan fursad kooban ها بسم الله اللهم صل على محمد آه، ولا لها آه، بدر way dadaaleen beerta xaaladda ay ka sheegeen marka kaliya waxaan rabaa inaan ku daro oon isleeyahay waa laga tegey beeraha biyaha webiga waxaa lagaga faa'iidaysan karaa cadbalada ilaa toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr ayaa webiga la jeexi karaa markaasaa waxaa la geyn karaa beeraha waxaa laga dhigi karaa beero dhasheega meel soddon kilomitr noo jirtaa laga dhigi karaa oo tubooyin waaweyna la marin karaa halkaa marka waxaa weeye ninka hantida webiga laga helayo kunjibaarkeed baa laga helaya marka intaas anigu waa- waan ku daraya wabilahi towfiiq Eh, bismillaah Eh, walaalaha ku hadlaya magaca beeraha waxay ka tageen qodob muhiima oo ah in dalaga ka soo baxa wadanka loo helo warshado lagu kaydiyo lagu habeeyo taasoo ah qudaartii noo soo baxday markay wadanka ka soo baxdo oo tiro badan ay soo baxdo qudaarteenni way baaba'aysaa shaqaa eh, dadkii beeraleyda ahayna way niijabayaan marka waa in loo helaa warshad gasacdaysada hadda eh, yaanyashiidoo kale waxaan ka soo qaadanaa adduunka annagana dhulkeena yaanya ka baxdo in warshad gasacdaysa yaanyada eh, qudaarta dalagii oo dhan wixii oo dhan in lanoo habeeyo xataa galleydeenna iyo masagadeenna eh, waxaa loogaga faa'iidi karaa galleyda saliida laga dhalin karaa in warshadaas la helo oo saliidii laga shiido in mooskii lanoo gasacdeeyo oo qudaar laga soo saaro marka waa in la helaa ay ganacsatada soomaaliyeed ku tala gashadaa warshado yaryar ay sameeyaan si looga faa'iidaysto dalagga beeraha loogana maarmo gacan shisheeye annagana aan isku talagalo fadlan
waayahay kooxda beder n su-aal dabcan waad keeni weyseen n talooyin iyo su-aalo ayaa laidinku soo biiriyey waad ku qanacsan tihiin soo maha mise jawaab ma haysaan waa tahay daawadayaal dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa munaasabadda waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay aqoon-yahanka culimmada ganacsatada odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo qayb walba oo bulshada ka mid ah jasaakum allahu khayr المسيرة قد أكملنا الحلوم قد أكملنا الحلوم والقلب تمايلا في ابتهاج وشدايا غنوة الروح وضوء البسمة أنتما زارات وميسون سرور تميسا بأجمل يوم يفيض شوقا لكما بذل وإخلاص حب الخير والعطاء يا جود يفوق يوحكيت كالأنجما سرتم للعوالي بالهمة والإخاء فبكم نعتز ونسود الأمم ها أنتم للعلا صافحتم بالوفا وبالود واللطف نرتقي القمم يا فرحة عمت الدنا وأن عشت قلبا بحبكما هنيئا متيما فمنه ارتويت أنا الضامي
guddahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaantiinaba fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا الضامي